macalinka hogaamiye xulka kubadda cagta degmada beledweyne cabdifitaax maxamed cismaan oo u waramay rediyo beerulaha ayaa sheegay in xulka ay haystaan baahiyo kala duwan oo dhanka agabka ah waxyaabaha ugu daran ee uu sheegay macalinka xulka ayaa waxaa ka mid ah agabka almiitada iyo kuwa ay ku ciyaari lahaayeen macalinka hogaamiye xulka kubadda cagta degmada beledweyne cabdifitaax maxamed cismaan ayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle hay-adaha taageera isboortiska iyo ganacsatada ugu baaqay in ay xulka ka taageeraan agabka runtii baahi fara badan waa jiraan dhallinyaradoo kale ma agabkii ma haystaan tusaale agabkii lagu cayaaray ninka dhallinyarada ah kabihiisa asaa soo qaato qaarkood waxaa arkaysaa ayagoon awoodin xataa kabaha ay nin saaxiibadood ka soo qaataan sidoo kale waxyaalihii lagu aalamiiteynayay xulka degmada ma haysto runtii wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha waxaan ugu baaqayaa inay xulkii degmada ay horumariyaan baahiyaha ay qabaan ka saacidaan matalan oo kaleant hadda tartan baa waxaa ka socday degmada matabaan runtii baabuurka annagaa iska bixinayn waa sarfayni waa tegayni waa soo laabanayni intaas dhallinyarada agabna ma haysanin tasiilaadkoodana ma haysanin ciyaaryahanka sidiisaba wuxuu u baahan yahay waxyaalihii asi oo ku tababaro lahaay inlan hamiyuu leeyahay hadduu hamigiisa uu heli waayo waxaa laga yaabaa in dhismoraal noqdo waxyaalaha hadda koobka nagala qaado kale waxaa ka mid ah dhismoraal waaye degmadaan u baxayni waa la dhiirigelinay degmadeyna wax dhiirigelina maanan helin alxamdulilah shukri oo ilaahaa nala jiray qadartii allahna soo qaadan laakiin waxaan ku baaqayaa in dhallinyarada agabkoodii loo kaamileeyo sida kabihii ay ku cayaari lahaayeen dharkii ay ku labisan lahaayeen agabkii aalamiitada lagu sameynayay intaasba dhallinyarada degmada beledweyne way ku yartahay mana haystaan wallaahi runtii ganacsatada iyo hay-adaha isboortsiga taageera waxaan ugu baaqayaa dhallinyaradaas in la garab qabto agabkoogiina loo loo jaakareeyo wixii ay ku aalamiiteynaan la siiyo qof walba oo yacni isboortiska cayaarana wuxuu u baahan yahay mar kasta dhiirigelin haddii aad maanta kabihii oo ku cayaara aad siisid waxaa laga yaabaa natiijo fiican oo keeno nafsad ahaantiisna is hormari marka waxaan ugu baaqaya reer beledweyne isboortiskii hore u kacee dhallinyaradiina dhiirigeliya insha allah si aan guula u soo gaarno xulka kubadda cagta degmada beledweyne ayaa natiijooyin fiican ka gaara ciyaaro kala duwan oo ay ku soo ciyaareen deegaano iyo degmooyin ka tirsan hirshabelle